marka howlahaasi waa socdaan dee waxaad og tahay maamulka degmadu dee jadwalkiisa ugu badan ee degmada hadda laga qabtaay waa wadooyinka iyo bilaada iyo dufadiska iyo sidii jeeska xiran loo furi lahaa marka qaarna aadaan uga shaqeyna qaarna haddeer ayaan ku tala jirnaa maadaama hadda mar dhowna ah in la bilowno jeeskii oo jayga la saarayay marka arrintaasi meel fiican ay maraysaa waa garta marka waxaa nagu maqaalaa maanta inaad wadooyin la xirtay aada furteen bal marka inooga waran wadooyinkaasi
waa leehay wada oo wadadan waa jirtaa inaan laba qof oo nin weriya iyo nin kale ay wada dhisteen oo gurigooda hortooda oo ay jir ay jir laba meelood ay ka dhisteen oo gooyeen caadiba ay u gooyeen oo dhagax ku dhisteen oo nin la yidhaahdo o aadan iyo nin la yidhaahdo cabaas labadooda waa lasoo xiray laba nin wada dhalatay ahaayeen waxayna ahaayeen dadka caadaystay o aadan aduu kollay maanta ayaan ku qabanay oo dadkii ku jiray dambigaas galay laakiin ninka la dhashay nin hore u caadaystay ayuu ahaa inuu mar kasta waxay ahayd oo qaladaadkaas oo kale iska galo marka barnaamijkaasi marka waa labadoodi waa soo xirnay kolley markii dambana odayaala naga dabiintay dhagaxii iyo waana burburinay jidadkii shaqi darada ay u dhisteen marka waxaan maqlaya asagoo facebooka iyo idaacadaha iyo kale jidaan aan helin aan la xirin oo jid asaga in la xiray inaan la xirin waxba kama quseeyaan maamulka degmada wax ka quseeyaan asagaa jid xirtay ciidanka biliiska saldhiga degmada cagaado ayaa burburiyey jidadkii labadii jidar ay dhisteen waa wax umadale ay og tahay qof kasta waxay tegi kara marka qofkii inta qalab galan la xiraaba hadduu inta idaacad tago wuxuu raba iska sheegayana kolley hadde maantana waa lala xisaabtama insha allahu haddana waa lala xisaabtamaya qof looga harayahay ma jiro inuu inta wuxuu raba iska sameeyo uu iskaga fakadahay marka maanta intaas unbaa hadda uu ahaa barnaamijkaasi waa garta laakiin wariyaha mar uu qoraal soo dhigay bartiisa facebooka wuxuu sheegayay ama kuga eedeeyey in wado muddo ka badan labaatan iyo dhowr sano furnayd adiga ahaa guddoomiye aada xidha marka maxaadleeda guddoomiye wax ka jiraaba yaraate ma jiraan wadada uu igu eedeeyey walaal wadda ana maalin kasta fura isagaan maanta ku xiray wadda uu dhistay wadda aan waan iri hal dhistana ma jirto wadda sabab aan u idhahda hal dhistana ma jirto anugu gurina kama dhisan hadda guri aan kuleeyana ma jirto marka dad islaamiyeed ayuu guri ku haystay oo aan hataa la deris ahayn aan waxba kala dhexayn markii aan ii dadkan wax shaqia ku haysta keensana waa naga tegay maanta haddana waxaa naloo sheegay inuu wada dhistay wadadii ayaan ii ayaan marka sidaasaan kusoo xirnay ma jirto wada anaga aan ii hala dhista wadana ma ogolinba in la dhisto sida wada anaga furna oo dhaqaale ku bixina oo nafteena ku biimayna wada ma xirno marka waa dacayadii soomaalida qof waliba markii uu meesha u socda u waayo markii wadooyinka u dhistay laga jejebiyey oo lasoo xiray oo karaamadiisi dhulka ku dhacday ayuu madaxa geedka ka esho tegaya oo dee isaga hadii hadda anagu ahayd mana ma garan karo wax ka quseeya isaga waa weriya wax ka quseeya hadda hadda wada anaga xiraynan isaga wax ka quseeya lama arka anaga maamul yaa nagu qabsan kara maahane mana jirto wax hadda la xiro hadda duhayana dadka ha soo tuso marka isagaa wada xirtay ciidanka boliiska saldhiga degmada cadaadaha soo jejebshay taliyaha tali ku-xigeenka tegay ayaa gacanteeda kusoo jebshay wandii isaga uu dhisay weliba markii hore isagu ma joogin walaalkiisi ah lagu soo xiray markii dambeena la jawaab yimid anaa dhisay maxaad ka rabtiin inuu yidhi isna sidaasaa lagu soo xiray obiga saldhigaa lagu tegayaa wixii lagu soo xiray marka taasi saasay waxa maragma doontaa waaye waa garta laakiin guddoomiye in guddoomiyihii degmada la eedeeya maaha wax sahlan haddana lagu eedeeyo inuu khiyaano maaragta samaynayo oo dantii guud ama wadooyinkii dantii guud oo isagu si gala u adeegsanayo oo wadooyinkii xirayo marka maxaad ka yeelaysaan mar haddii dadku maya maya abe waa lala xisaabtamaya laiskaga harin maayo sidii waa horta annaga eed waa u joognaa oo dadka eed waa iskaga joognaayo de dadku waa iska eedtamayaan dadkuna weli kibirkii iyo madaxtaagii iyo idabdaradiia ku jirta marka qof kasta oo idadarnaa markii inta karaamada laga qaado la jiido haybadiisa dhulka ay ku dhacdaan madaxu geedka iskala dhacayaa marka waxaas waa iska madaxgeeladhaoodi laakiin ma la iskaga harayo taasi waa marka wixii aan ka yeelayno dee waana meel looga yaala insha allah waa gartay guddoomiye markaan kasoo gudubno arrintaasi waxaa laga yaaa dad badan inay ku dhegaysanayaan oo qaarkood ku haminayaan inay wadooyin xirtaan guddoomiyihii degmada ta maxaad u jeedinaysaa gabagabadii dadka iyagu haddeer haminaya inay wadadii danta guud ama waxyaaba maamulka lidku ay ku dhaqaaqaan
horta sideeda dadku marka hore oo qof kastoo bini aadama waxaan ka joogna leeyahay waxaa laga yaaba inuu dhisanayo laakiin markii wixii la furo wadadii la furo shaqadii la qabto dib uu kaaga mahadcelinaya waan aragnaa maalin kasta hadda dadka dad badanaa nala dirnay markaan wadooyinka wax ka qabanaynay dad badanaa markaan tuugada herhelayna nala dirnay dad badanaa markaan aan soo herhelayna kuwa dhuxusha guba nala dirinaaye dad badanaa markaan wax kastoo qaba tagno marka hore dadaan caqabad ku noqdo waa ka wareejinaa kabacdi dadkii laftirkooda noo mahadcelsooyaa miyao maalinta maalintii ayada waa naga saxnaydeen dadka marka waxaan usheegaynaa dadna waa dad waxgarada oo nidaamka nidaamka iyo amniga iyo wax kastoo wanaaga ka shaqeeya dadna waa dad wax magarataa marka dadka waxgaradkaana waxaan usheegaynaa wax fiican inay sameeyaan oo sida ay maamulka ula shaqeyn ushaqeeyaan oo wax kastoo wanaaga ka shaqeeyaan dadka wax magaratadana waxaan leenahay in jid la xirto cidna laga laga bari maayo waa qaadicu dariiq mooryaan waaye sida mooryaanta maanta loo xiray ee kuwaasna loo xiri doonaa insha allahu waa mooryaan ninkii jid xirtaa cid laga yeelayana male insha allahu alla ogaado